annagoo saaka isugu soo baxnay meeshii doonta lagu soo xiray degmada baardheer oo labada dhinac isaga gudbaysay waxaan joognaa daanta kalbeed doontii lacag baa laga dhigay laba doolar baa la yidhi laba doolar buu qofkii ku raacayaa arrinkaas asaga waa ka soo horjeednaa sii socod iyo soo socod waa afar doolar dhibkaas asagaaan ka cabanaynaa shacabkii ma heli karaan nus doolar biyihii iyo rafaad bay ku jiraan nus doolar nin heli kara ma lahan waxaa lagu qasbayaa inay afar doolar bixiyaan intaasaan u cabanaynaa dhibka haysta awgiis waxaa laga dhigay lacag afar doolar ah mana awoodno ma heli karra arrimaha bulshada doontina lacagna looga qaado oo dadka masaakiinta lagu tago dabruuxayey waxaa soo gudbiyey faradheer inuu lacag dadka uga qaato afar doolar bulshadii ku dhaqnayd degmada baardheere waxaa haysto dhibaato aad u weyn dhibaatadaasoo ka imaaday dhanka maamulka maamul xumo baahsan baa ka jirto degmada baardheere ayadoo awalba maamul xun uu ka jiray annagana ee dhibaato nugu haysay oo waxa wax noo damqanayaysan jirin baa haddana waxaana lagu sii hayaa haddadan dhibaato aad u weyn doontii baa waxaana looga dhigay lacag afar doolar waaya qof masaakiin ana ma iska bixin kara lacagta ayada ma awoodo xamaaligina waa gooni nimankii maamulka meesha ka ahaa uu ka mid yahay gudoomiyaha arrimaha bulshada laba doolar oo gidigaan iyo laba doolar oo gidigaas ee afar doolar lacag ku fariisatay dadkii ma awoodo dodoon baa dhacay halkaanaan iskugu nimid looli wax lacunan waa laleeyahay